runtii waxay ahayd dacwo soo socotay in muddo ah dadku waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan dacwo la xiriirta siyaasadda hadda socota laakiin markuu labada kun iyo lix iyo tobankii madaxweynenimada u tartamayey dembi uu galay baa hadda lagu haystaa dembigaasoo ahaa dembiye kala duwan qaar kuma cadda indimentiga oo waxaa laga yaabaa maxkamadda markii la hor keeno inay la ballaarin doono waxa ay kala yihiin dacwooyinkaas lagu soo oogay laakiin midda hadda aan u jeedno oo hadda amartay in asaga issoo dhiibo waa mid oo lacag si khaldan uu u baxshay uusan uu ku sharaxin sharaxaadii taxationka markuu buuxinayay uusan ku sharaxin yaa weeyaan maada hadda loo haysto oo lagu amray in lasoo soo dhiibo uu isku soo dhiibo maxkamadda oo ah in macnaha la xiri karo oo xabsi ma arkayo laakiin maxkamadda la hor keeni doono
madaxweynihii hore dalkan maraykanka waa madaxweyne nin soo maray oo dalkan maraykanka ninkii ugu horreeyuu noqonayaa oo dacwad lagu soo oogo haddana xilli uu musharax yahay oo xilka madaxtinimo aqalka cad uu mar kale rabo inuu u tartamo tani maxay ka dhimaysaa mustaqbalkiisi siyaasadeed maxayse dalka u keenaysaa runtii waa taariikh mugdi ah ah madaxweyne waddankan afar sano madaxweyne ka ahaa haddana u tartamaya madaxweynenimo labada kun labaatan iyo afarta in maxkamad ay amarto inuu maxkamad hor yimaado oo weliba isagoo maxaan ku dhahaa dembiga lagu soo oogay qirasho iyo qirasho la-aanba marka waa runtii marxalad mugdi ah oo keense ay keeni karta inay sii socoto arrintan ama uu xabsi mutaysto hadday taa timaado xabsi uu galana macquul uma aha tartankiisa haddii maxkamaddii laakiin ay noqoto inuu soo hor istaago uu qirto dembigii ama uusan qiran maxkamadiina ay acbaar socoto traalkiisii oo sidaa ku dhammaato weli wuu sii wadan karaa tartankiisii siyaasadeed laakiin waxaa laga yaabaa in xisbiga uu ka mid yaho xisbiga jamhuuriga inay laftigooda ay maanta gadaal uga istaagaan ay door bidaan madaxweyne inuusan u noqon karin waddanka ay garowsadaan nin dacwadi ku furan tahay dacwadna loo horgeeyey maxkamad oo juuli lasoo horjoojiyey kiisaskiisuna ay furan yihiin inuu maxkamad inuu madaxweyne waddan ka noqdo inay adag tahay la'alligeed baa laga yaabaa inaysan u daba istaagin aysan garab siin laakiin taa kuma ekaanayo oo waxaa laga yaabaa iyaga kuwa rabitaanka ah ee xisbigiisa ah keli maahane milyuumaad badan oo asaga taageerayaashiisa ah oo xumaan iyo samaanba raacsan inay garab siiyaan taasna waa macquul oo uu ku noqon karaa madaxweyne kamana celinaya sharciga laakiin hadduu dembigan sii adkaado oo heer ay gaarto in lagu maxkamadeeyo in uu xabsi loo diro taa waxay beddelaysaa sida hadda ay xaalku yahay oo inuusan tartamin bay macquul u noqonaysaa laakiin runtii waa dhaawac madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda maraykanka soo mara in dacwada intaa la eg maanta la amro inuu isku soo dhiibo maxkamadda oo haddii isku soo dhiibidda uu ku madax adeegana loo diri karo wax la dhaho warran of arrest oo in lasoo xiro ay mutaysanayaan markaas waa gartay waxaa jirta sidaad adigaba hadda ka dhawaajisay malyuumaad dad ahoo maraykanka gudihiisa ku dhaqan oo taageersanaa madaxweynahan waxaan xasuusanaa markii doorashada xataa u waayay kadib rabshadihii dhacay hadda haddii la dhaho dembi ayaa maaragta lagu soo oogay amaba lagu helay xataa maxkamad la keeno maxay qalalaasoo waddankan gelin kartaa maadaama xilli siyaasadda usu sharaxayo ee waxaan imaanayaan runtii qalalaasaha laga cabsi qabo horta aad buu balaaraya sababtoo waa dareemi kartaa nimankii doorashadii labada kun iyo labaatanka ama rag iyo dumarba ayagoo ogaa in laga guulaystay madaxweyneha haddana aamini waayey in laga guulaystay oo weeraray kabitaalka waxaa laga yaabaa taa inay dhaliso kacdoon kale cusub inay abuuraan waxaa laga yaabaa isaga laftigii inuu waa daraysan tahay laba wiig ka hor wuxuu u sheegay taageerayaashiisa in la xiri doono maalinka talaadada oo ahayd laba talaada ka hor tiraas lamay dhicin markii uu saas ku dhawaaqayna gebi ahaan way isku soo baxeen mudaharaadyo beewadooyin kala duwan ka sameeyeen iyo weliba new york ugu weyneed markaas oo maxkamadiisa ka socotay marka runtii carqalado badan bay abuuri karaan mana aha niman saa ku haraya runtii oo aad bay u aaminsan yihin waxaa la sheegayana waxay aaminsan yihin inay been tahay balse waxaa laga yaabaa hadda marka laisku soo noqdo maxkamadda la hor keeno dembiga maanta lagu soo oogay keliya inuusan ahaanin oo dembiye kale oo ay ka mid tahay january six kacdoonkii ay sameeyeen saaxiibadii asaga horkacayey iyo diiditaankii uu diiday doorashadii labada kun iyo labaatanka khaasatan gobolka la yidhaahdo georgia oo weliba amray in lamaro loo raajo si uu ku guulaysto taasna waxaa laga yaabaa maxkamadaha waxyaalaha u qarsoon maxkamad inay tahay hadhow sii dhaawaci karta isaga hadda eedeen unbuu marayaa haddii kaba soo qaadba lagu waayo wax dembi ah trump maxay u tahay siyaasadiisa ood isleeda waa kusoo biirin kartaa waxaan runtii waxay hadday noqoto in waxba lagu waayo waxay garab siinaysaa isaga musharaxnimadiisa labada kun labaatan iyo afarta saaxiibadiisii uu shalaba run iyo beenba raacsanaa waxay rumaysanayaan waxaa laga sheegay inay waxba ka jirin garab badanna uu ku helaa halkaas oo dhaawac weyn bay u noqonaysaa runtii kuwaas ay kasoo horjeeda isagana guul baa laga yaabaa inay u noqoto laakiin at the same time kuwo badan oo hataa xisbigiisa ka mida waxay aaminsan yihiin xaban lagu waayey maxkamadda ilaa heerka la-eg ay socotay intaas ee hadda juuriga iyo isku waafaqeen jaaskiba in ninkan uu is soo dhiibo oo uu yimaado maxkamadda horteeda su-aala loo weydiiyo oo dembigan ama qirto ama uu ka noqdo inay ku xoogaha laftooda ku qancaan inuusan waddanka liidgarayn karin oo laga yaaba asoo madaxweynimadii fadhiyo in maxkamad lagu soo saaro xisbiga marka dhinaca xisbiga aan ka eegno laakiin taageerayaashiisa marna kama hadhayaan waa shacsanyihiin waana shacsanaanayaan aqliyad badanna waa leeyihin runtii toddobaatan milyan dad ka badan baa u codeeyay sanadkii lasoo dhaaf waa ogeyd labada kun iyo labaatankii sidii bay isugu xiran yihiin qaar ka harayna ma jiraan inay sii bataan maahani